agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee hirshabelle axmed cabdulaahi bashiir ayaa maanta magaalada juhar ka furay aqoon isweydaarsi ku aadan tayada mucalimka iyo sare u qaadidda nidaamka baranimo ee mucalimiinta ka howlgala deegaanada jowhar hoosyimaada iyo gudaha magaalada tani jowhar kulankani waxaa ka qayb galay barayaal ka kala socday dugsiyada waxbarasho ee ku yaala magaalada tani jowhar iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow axmed cabdulaahi bashiir agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee hirshabelle ayaa sheegay in mashruuca daadejinta siyaasadda baraha soomaaliyeed uu yahay mid aqoon kaab loogu sameynayo mucalimiinta soomaaliyeed oo idil
waxaan rabnaa marka maanta inaan ka doodno ama aqoon isweydaarsi ku saabsan ayaan isugu imaanay daadejinta siyaasadda qaran ee baraha soomaaliyeed waxaanu malaynayaa inteennan waxaa weeye waxaan rabnaa inaan maskaxdii la shiilo maadaama si gaarah ay noo qusayso annaga waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaahdo inaan wax la taaban karo oo taajabal ah ay ummaddan u soo baxaan waxaana sugayo jiilal kala duwan oo u baahan waxbarasho taya leh muhiimaddiisuna ay tahay in waddanka wax looga bedelo qaabka uu yahay sidaad ka warqabtaan baryahani wasaaradaha ama wasaaradda federaalka iyo wasaaradaha dowlad goboleedyadaba waxay xoogga saarayeen arrimaha noocaasa iyo kobcinteeda iskuulaad badan ayay fureen wacyigelino badan ayay sameeyeen min beled ilaa iyo baadiyo shaqooyin badan ayaa ka socdo iskuulaad badan ayaa laga furaya daadejinta waxbarashada way socotaa maxaa loo baahan yahaa marka siyaasad hagtaa loo baahan yaha siyaasadda hagaysana doodeeda waxay ka dhex imaan kartaa in tiinaan iyo in la mid ah barnaamijkaani hirshabeelle keliya laguma qabanaayo dowlad goboleedyadoo dhana lagu qabanayo waxaa la rabaa marka maskaxda inaan tuujinno discussion fiican aan ka samayno aqoon isweydaarsi fiican aan ka samayno aan soo saarno wax na anfaca annaga na haga na kobciya tayada macalinkana qiimo weyn u yeela si aan uga qayb noqonno siyaasadda daajadinta qaranka ee waxbarashada maadaama uu noo furmayo barnaamijkan waxaanu malaynayaa maamul walba iyo iskuul walba waxaa loo diray laba macallin iyo maamulkiisa si ay inbutkooda ugu darsadaan doodaha qayb ugu noqdaan hal abuurka qayb ugu noqdaan nin kastaba meesha markaasi uu mudan yahay uu u arko inay dalkaani iyo dadkaani iyo ardadaani waxba u ugalayso inuu inbut ku darsado waxaan rabaa marka marka meel laysu yimaado annaga waxaan ka shaqaynaynaa siyaasad daadejin qaran oo waxbarasho ah waxbarashadana waxay leedahay dariiq iyo nidaam waddankanna waxa lagu hagaajin karaay waa waxbarashada maadaama hormuudkii aan u nahay waxaan rabnaa marka waxaan samaynayno wax taajabala inay noqdaan la taaban karo wax ummadda anfacaya noqdaan haddii aan noqonno aan isu imaanno oo aan samayno maxaa la yidhaahdaa fadhi oo noocan oo kale ah oo aysan natiijo naga soo bixinna waxaa muuqanayso inaan noqonayno dad maxaa la yidhaahdaa xerigii ay hayaan aan xoolo ku jirin